galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha augustan ay tahay shan iyo toban sanadka labada kun iyo labaatan iyo afar magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn dowladda federaalka oo sheegtay inay saddex bilyan oo dollar ka jarayso daymaha ardada lagu leeyahay waa ardada jaamacadaha ka baxaye senaatar ka tirsan leybarkuna waxa uu sheegay in hogaamiyaha mucaaradka uu wiiqayo awoodda hay-adaha ammaanka ee dalka markuu ku baaqay in la mamnuuco qaxootiga ka imanaya khaza dowladda federaalka ayaa meesha ka saaraysa oo gebi ahaanba tirtiraysa in ka badan saddex bilyan oo dollar oo ah deymaha lagu leeyahay ardada jaamacadaha ka baxa tan ayaa saameynaysa ayaa la yiri dad ka badan saddex milyan oo qof oo australiyaana kororkii sanadkii lasoo dhaafay oo lagu qiyaasay lacagaha sicir bararka ayaa hadda waxaa lagu bedelaya ayaa layidhi kororka mushaarooyinka dadka kadib markii shacab badan oo australiyaana ay deymahoodii aad u kordheen oo ay kordheen toddobo dhibic hal boqolkiiba sanadkii labadi kun iyo labaatan iyo saddexda iyadoo markaasi lagu cabiray sicir bararka dalka ka jira wasiirka waxbarashada dowladda federaalka jason cler ayaa sheegay in sharcigan looga dan leeyahay in lagu caawiyo ardada awalba la tacaalayay maciishadda hogaamiyaha mucaaradka peter dutton ayaa sheegay in dadka ka imanaya khaza ay tahay in gebi ahaanba laga mamnuuco inay soo galaan dalka australia ilaa dagaalku uu ka dhammaanayo ku dhowaad saddex kun oo fiisooyina ayaa la siiyey dadka ka soo qaxaya gaaza wixii ka dambeeyey toddobadii bishii oktoobar iyadoo toddoba kun oo fiisooyina la diiday ama toddoba kun oo qofna loo diiday fiisooyinka mucaaradka ayaa waxa uu dhaliilsan yahay nidaamka la mariyo dadkaasi marka la hubinayo inaysan ahayn dad dembiyegalay ama dhibaatooyin u keeni kara australia laakiin senator ka tirsan leyborka mary watts ayaa sheegay in mucaaradku markaasi ay wiiqayaan shaqada hay-adaha amniga ee dalkan australia oo iyagu leh shaqada dadkaasi lagu baarayo xisbiga liberaalka ee gobolka new south wales ayaa wajahaya inaysan musharaxiin u samayn qaybo badan oo ka mid a deegaanada doorashooyinka soo socda ee gobolkaasi tan ayaa imanaysa kadib markii xisbigu uu ku guul daraystay inuu u magacaabo dadkaasi musharaxiinta waqtigii loo qabtay shaqala-aanta bishii julaay ee lasoo dhaafay ayaa korortay ayaa la yiri afar dhibic laba boqolkiiba taasoo ah sidii dhaqaalayahanadu ay saadaaliyeen tirada dadka shaqala-aanta bishii juun ee ka horreysay ayaa ahayd afar dhibic hal boqolkiiba faa'iidada ay sanad walba sameyn jirtay shirkadda telestra ayaa labiyo toban dhibic sideed boqolkiiba hoos u dhacday iyadoo gaartay hal dhibic sideed bilyan oo dollar bulshooyinka dhaqamada kala duwan ee dalkan australia ayaa ugu baaqaya dowladda inay gebi ahaanba mamnuucdo xayeysiinaha telefishinada iyo baraha bulshada laga xayeysiiyo qamaarka golo ay leeyihiin bulshooyinkaasi dhaqamada kala duwan ee gobolka new south wales ayaa sheegay in xayeysiinta khamaarku uu qarash badanu uga baxo dhaqaalaha dalkan australia marka la fiiriyo dhanka caafimaadka dembiyada iyo arrimaha bulshada dhanka cimiladana maanta magaalada melbourne qayb ahaan daruur iyo labaiyo labaatan weeye magaalada sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo labaatan digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic lixdan iyo lix senti oo lacagta maraykanka ah